الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة فكيف إذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxana wanaagsan ikhyaaray idilkiinba meel walibo aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka andulus bodkast oo toddobaad waliba goortan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus konton sanno iyo sagaal bilood ayaa ka soo wareegatay markii saddex iyo labaatankii bishii januari ee kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii la toogtay tobankii culimmada soomaaliyeed ee sida aan gabashada lahayn uga soo horjeestay xeerkii qoyska ee dowladdii kacaanka dilkaasi iyo waxa uu ahaa xeerka qoyska ee ay ka gadoodeen culimmadaasi shuhadada ah ayaan maanta bodkastigan uga hadli doonnaa waxaana marti inoo ah mar kale doctor xanafi cabdi sheekh oo ka mid ah aqoon-yahanada indheergaradka ah oo arrintanna wax badan ka ururiyey xilligan xamar ku sugnaa sidoo kalena digtoorku waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanadii iyo culimmadii ka soo muuqday filimkii dokumentariga ahaa ee maalin ka hor ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee alkataib een soo dhowow digtore een farxad bay inoo tahay inaad mar kale nagala soo qayb gasho andulus bodkast bismillahi raxmaan raxiim waa dhowah insha allah tacaala aad baad u mahadsan tahay digtore labayo tobankii bishii koowaad ee januari kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii oo ku beegnayd munaasabadda waxay ugu yeeraan maalinta haweenka ayaa madaxweynihii daaqiga ahaa ee soomaaliya maxamed siyaad barre waxa uu khudbad ka jeediyey garoonka ciyaaraha banaadir ama stadio conis ee xamar khudbaddaasi digtore maxay daarnayd bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma fiqna limaa tuxibu watardaa runtii marka hore waa idinka mahad celinayaa juhdiga ballaaran ee aad bixinaysaan si ummaddan loo baraarujiyo runtii maqal iyo muuqaalba dal iyo dibadba aad ka haqabtirteen dadka muslimiinta jazaakum allahu kheyran haqar fiicana ku jirtaan dagaal fiicana ku jirtaan howl fiicana wadaan kasii wada insha allahu tacaala ilaahayna ajrida ka siiyo intaa kabacdi khudbaddu waxay daarnayd waxyaabo badan oo aan ku falaqayn doono halkan laakiin ujeedku weynaa waxay ahayd in lagu dumiyo dhammaan waxyaabihii islaamka uga harsanaa dadka soomaalida in si fiican loo baabi'iyo oo si dhab a loo qaato shuuciyadii iyo waxay damacsanaayeen gaaladii ruushkan la raaligeliyo nuxurka guud intaasu ahaa laakiin faahfaahinteeda geli doona insha allahu tacaala aad baad u mahadsan tahay dictore mar kale e bal xilligaasi e marka dadka loo jeedinayey e khudbadda noocaasi ahayd guud ahaan sidee bay ahayd xaaladda dalka iyo wadciga markaas ay ku jireen ee dadka soomaaliyeed bismi illaahi raxmaan raxiim wuxuu ahaa dal militari shuuci ah uu xoog ku qabsaday ma jirin wax diin ah oo lagu dhaqmayey maarkis iyo liinin ayaa lagu daysanay oo khudwa ahaa ilaah ma jiro haddii uu jirana ituso itaabsii ayay madaxdu caalana la soo taagneed fisqiga meeshii ugu xumeed ayuu gaaray aad iyo aad
tumashada hoteelada khamrada riwaayadaha tiyaatarada gabdho vooli iyo baasket intaba cayaara kastuuma ku cayaarayo intaa waxaa ka sii darnayd guri waxaa dhi jiray ay lahaayeen haweenka jirkooda gata oo dowladdan ay canshuur ka qaadato xaafad dhan oo loo aadi jiro buurkaroo la dhihi jiraa jirtay oo muqdisho ah oo muqdisho dhexdeeda ah subxaan oo naagahaas dhilooyinka ay degan yihiin askar aa waardeynayso shatiyay leeyihiin dowladda u jaraysa dowladda u jarayso shatiga sanadkii lacagaa laga qaadayaa nin waardiyaa joogo dadka isdirira kala celinayo Mhm.
Ee, madaxdu si calan ah hadda filmka aa ka aragteen Mhm.
sigaarka iyo khamrada iyo jahriyan ay u muujisanayeen waxaa arkaysaa Aad iyo aad.
madaxweyne dhan oo sigaar meesha ku dhex cabayo aad iyo aad.
khamradii hor taalo iska cabayo marka wuxuu madaxda ah- dow- madaxda kow ka ahayd madaxda kuwa ka eedba aad iyo aad marka wadan noocaasa oo ninkii jooga uu keli uu suuraysa karo maalinkaas ninka jooga.
ayuu ahaa ahaa aad iyo aad Eh, doctore bal marka ka waran eh, dhanka kale baraaruga ee dhanka diiniga ah dadka wadcigooda sidee buu ahaa eh, marka jaanibka kale la eego bismi illaahi raxmaan raxiim ee, baraarug bilow ah ayaa xamar oo keliya ka jira waddanka si gaar ah hal masaajid ayuu baraaruga saxda kaga jiray masaajidka sheekh cabdiqaadir dhihi jiray dadka maqaamka u yaqaanaan oo sheekh maxamed macalin xasan raxmatullaahi caleyhi allah u naxariista eh tafsiirka akhrin jiray miya oo tafsiirka akhri jiray bacdulmaqhribka aad iyo aad oo isagana marna la xiraa marna la deeyaa marna la xiraa marna la deeyaa sheekha sheikhaas halkaas baraaru ah waddanka dhanba xamar markaas ka masaajidkaas jiray dadka laga wacyigelin jiray.
masaajidkaas keliya wacyigelintu ka ayuu socoto.
wacgelintu ka socotay waxaana ku xirnaa sheikh runtii dadka muthaqafiinta ah Mhm.
ragga jaamacadaha dhigta Mhm.
ragga qaarkood dowladda u shaqeeya ragga dugsiyada raggaasa wax dhegeysan jiray aad iyo aad dadka inta kale dad iska suufiyaah oo iska qoraafiyiin oo cilmi aan lahayn Mhm.
laakiin shiikha maadaama nin mutacalima oo master wata ahaa oo masar ka yimid Mhm.
eh, dadku aad bay ugu soo istaageen intii nuqbada ahayd ayaa wax ka dhegeysan jirtay Aad iyo marka aad.
baraarugu ma badnayn waa baraarug jiray.
kooban u ahaa insha allahu tacala aad iyo aad Eh, bal nolosha dadka eh, xagga eh, maciishadda sidee bay ahayd xilligaas ee soomaaliya guud ahaan gaar ahaan muqdisho sidee bay ahayd bismi illaahi raxmaan raxiim waddan shuuciyadu ahaa oo dowladda oo bes ee gacanta wax kasta ku hayso shuuciya hanti wadaag la yidhaahdo Hanti oo wadaag.
waddanka wixii ka soo baxa ee ayada gacanta ku haysato aad iyo aad maanta wax alla wixii beeraha ka soo baxa dowladdaa la wareegayso ayadaa laga iibsanaa ayadaa laga iibsanayaa Aad iyo ayadaa kala qaybinayso wakaalad dhan baa jirto a d c la yidhaahdo oo wax alla wixii waddanka ka soo baxo dowladdaa qaadanayso aad iyo aad ayadaasaa dadka usii kala qaybinayso Ee, wixii dibadda ugu yimaada macaawanaana dacan- gacanta dowladday ku dhacayaan aad iyo aad iyagaa waxaynayso waxaa laga yaabaa marka dadkii jooga xilligaas yaqaano haddaa u baahato hal kiilo oo sokor ah waxaa laga yaabaa caawa toban saac inaad saf u geshid kiyu dheer kiyo dheer aa u geshid aad iyo aad waxaan xasuustaa habeenada waana la diri jiray ee, dhagax iyo ama teneg ama alaab aan sii dhiga jirnay safka Sida waxaa laga yaabaa toban isbitaalada.
saac caawa sii berrito marka laba saac ama hal saac la furo aan safka usoo galno toban saac sideed saac limaa jiray hal kiilo sokore bes ayaa qofka loo ogol yahay maalintoo dhan inuu ku noolaa maalintan inuu ku noolaado ayadana kiyuwaa loo galay ayadana kiyoo loo soo gelaa aad iyo aad raashinka mamnuucu ahaa in maaragtay masage laga qaado ama afgooye ama balcad Aad meel iibsato.
kale loo qaado mamnuucu ka ahaa waxaa qosol mudan oo aan xasuustaan la kulana ee nin waxaa jira oday ahayoo nabadoon ahayoo ilaa dhihi jiray faarax gololey baa hadda ka hor beer wuxuu ka tabcaday dhinacan ee, afgooye korkeedu ka tabcaday masega uga baxa marta galley baa uga baxa marka galleyda marka lama soo qaadi karo haddii lasoo qaado edisa la wareegayso balcadoona degan yahay asiga dowladda iskale aa meel la yidhaahdo gololey uu degan yahay oo balcad korkeeda ah aad iyo aad hadduu soo qaado marka masegadii baaburka ku soo qaado xamar lama dhex mari karo xamar lama xasi karo afgool uu qaban waa lagala wareegaya aad iyo aad marka wuxuu sameeyey masegadii makiinaduu geeyey waa shahiiday buduu ka dhigay qaarkeedna waa kariyey ayadoo qaarna ay tahay budo qaarna ay tahay Cunto.
soor camal tahay diyaarsan oo baaburku soo qaatay oo Aad iyo- kontarool lagu qabtay marka qisooyin la yaabeed marka waddan iska shuuci ah oo xaaladiisu maciisho dhaqaale aad u liitay ahayd maaragtay aad iyo aad aad baad u mahadsan tahay eh, doctore haddaan u galno eh, dulucda bodcastigan aan u qabanayno bal waxaad inooga warantaa eh, dilka culimada halka uu ka yimid iyo waxa uu salka ku hayay sababta xataa eh, loo xiray maxay ahayd eh, bilowgii bismillaahi raxmaan raxiim runtii asalka qadiyadda waxaa aada uga sheekeeyey maran xaaji cilmi oo runtii aniga si gaara qaraabo hoos aan ahayn aad iyo aad ee xaafaddeeda aan tegi jirin gurigeeda gabadha oo filimka ka soo muuqda gabal filka soo muuqanayso si goor aadan qaraabo hoos aan isku sii ahayn aad iyo aad gabdhihii ugu horreeyey meelahaas yurub iyo aada ugu soo carbiya ahayd aad iyo aad isla markaas maxaa qabi jira madaxweyne ku-xigeenka saddexaad Mm, nin la yidhahdo ismaaciil cali abuukar oo reer waqooyi ahaa oo ciidanka militariga ka tirsanaa qabi jiray aad iyo aad runtii gabadhaas xoogaa rasmi ahayd Mhm, ayaa runtii ka sheekaysay oo filimkana ka muuqanayso mhm.
arrinka salkaana wuxuu ahaa arrin ay wadatay ruushka Aha.
ay u diyaarisay iyo dowlad shuuciyadda guud ahaan shuuciyadda guud ahaanba aad iyo aad ee u diyaarisay inay ka tirtirto soomaaliya wax alla wixii diin uga harsanaa inta yareed ee ugu dambeysay ee axwaal shakhsiya ama ma- la yidhaahdo Mhm.
ee guurkii iyo dhaxalkii Mhm.
ayuu ruushka wuxuu soo rogay dhammaan waddamadii shuuciyiinta qaatay ee carabta ah in laga baabi'iyo aad iyo aad Ee, waxay ahayd marka mashruucaas ruushkaa watay aad iyo si gaarana waxaa u xil saarnaa qoladan ee wasaaradda cadaaladda aad iyo ayaa aad.
u xil saarnaa Ee, marka mashruuca wuxuu ahaa mashruuc lagu hirgelinayo in lagu baabiyo dhammaan wixii diin ka dambeeyey oo soomaali ay Oo haysatay in qoyska la ku soo haray.
baabiyo laakiin boorka waxaa laysku qarinayay Xuquuqda in laga haweenka.
faa'iidaysto maantii maalinta cidda haweenka laga faaisto aad iyo aad mashruucaa la diyaariyey xeerka qoyskaa la diyaariyey aad iyo aad qodobadiisaa la diyaariyey ninkii naagta wixiina la diyaariyey si u sumiinaa la dimaariyey dhaxalkoodaa la diyaariyey wasaaradda cadaaladdaa diyaarisa ruushkaana la diyaariyey aad iyo aad laakiin waxaa la rabaa in loosku qariyo wadamadii kaleeta ee carabta ahaa waa diideen way ka diideen way ka Ka diideen.
meermeeriyeen inay axwaal shakhsiya faragashtaan aad iyo way ka aad mareen aad iyo aad laakiin soomaaliya jahliga dhiiratay.
haystay way ku dhiiratay marka madaxdeeda madaxdeeda marka aad iyo aad siyaad barg marka wuxuu ku fikiray maalinkaa loo sheego waxaa layidhi gabdhaha waxay qabaana layidhi maaragtay maalintii dabaaldega haweenkaa jirto iiday ee iideedii Aha.
isla markiiba si fudud wuxuu ku yidhi war ma- gabdhaha maxaan oqona maanta war gabdhaha maanta ama xeerka maanta umarsiinabo Labiyo aan ka tobankii- farxinabo labiyo tobankii january laba tobanka jaribo aad iyo aad maalin koodin saan isku tagay meeshuu kaga dhawaaqaba waa markii dhahay qumus iyo thuluth iyo rubuc waxaas Waxba ma jiraan ma jiraan.
gabdhaha wiilish waa saman yihiin aad iyo aad laakiin asalka waxay ahayd Mhm.
mashruuc shuuciyada watay oo lagu tirtirayay wax alla wixii ka dambeeyey diin islaama kaasuu mashruuc ahaa laakiin midaan hoonta xeerka qoyska Mhm.
ayaa asalka ah in la baasgareeyo Mhm.
waana ay baasgareeyeen Aad iyo oo aad.
meeshaasi ka soo saareen ma garatay aad iyo aad xeerkaas marka bal haddaan isdul taagno ditore waxyaabaha eh, qodobadiisa wax ma ka xasuusata qoobadiis waan ka xasuustaa ee, runtii waxaa ka mid ahaa kow waxa la yidhaahdo dhaxalka marka laga hadlayo Mhm.
ma jiraan thuluth iyo rubuc iyo gabar iyo wiil wax kala sareen kulli waa loo siman yahay Go.
gabar hadday dhimato waxeeda dhaxalkeeda wiil iyo gabar sidaa loo dhaxlaya Waa la- waa la simaa.
waxaan la yidhahda thuluth iyo qumus iyo rubuc qur-aanka lagu sheegay ma jiraan uu yidhi total waa la tirtiray Go.
waxaa ka mid ahaa ee ninka ma guursan kara hal naag wax ka badan aslanba aslanba mamnuuca kaheed xeerka qoyska Go.
waxaa ka mid ahaa gabadhu hadday dabacdo ninka inay furto inay iyada go-aanka qaadan karto inay ninka furi karto sida isagaba u qaadan kara sida si u qaadan karo inuu furo inuu furi karo aad iyo aad Joy, waxyaabo aan hadda soo koobi karin sida reer galbeedka hadda maanta sida ay reer ka taagan galbeedkiinoo kaleeto ayay ahaayeen marka xeerku wuxuu ahaa xeer aad u liito aad wuxunuu ahaa Aad ee, filinkaana ka daawan kartana waa cabdiraxmaan runtii aad qodoqod u soo qaatay tahay. aad iyo aad marka wuxuu ahaa wax diinta inta ugu dambeysay ee, dhaxalka iyo ma taaba jirin talyaaniga iyo ingiriiska iyo ma taaba jirin dhaxalka iyo ma gudga jirin ayagoo dowlada waddankana haysay ayagoo dowladda gumaysan kale jira hays- gumaysan jirin ma taaba jirin laakiin tan waxaa Ma ku loogu tar- dhiiratay?
ma ku dhiiranin kuwaana ku dhiirada marka soomaalida Mhm.
ee xeerka marka goorta uu soo baxay iyo goorta lagu dhawaaqay distansiga u dhexeeyey ma intuu ahay waxba uma dhaxayninba maalinkay codsadeenba isla maalinkii waa la baasgareeyaba jimcadiiba waxaa ka hor yimid wadaadada ka hor yimidba aad iyo aad
usbuuci kaleetana jimcadii ku xigtana walaadada waagtii la toogtaba aad iyo markiiba xeerka waa waa waa lagu- isla maalinkii ay soo saareenba oo loo dabaaldegayay koo iyo tobankii maaragtay january Laba iyo tobankii labaiyo tobankii markii January.
loo da- loo dabaaldegayba aad iyo aad isla maalintiiba xeerka waa hirgelayba waa waa lagu dhawaaqayba aad iyo aad maxkamadii waa loo yeeray eh, mas-uuliyiinta waa loo yeeray xeerkaasaa jiraa la yidhi khalaas gabadh waxay qaadatay inay maaragtay xurka tahay nin iyo waxaasi aysan maaragtay ay ka fikirin gabdhihii marka shuciyadda ahaay maalinkaas waa Aad farxad ay u heyd aad bay farad weyd bal marka eh, digtore bal ka waran marka eh, jimcihii eh, ma- xigay toddobaadkaas xamar bal ka waran masaajidada
intii yareed ee qiirada lahayd oo dhallinyarada u badneed ama raggii fikirkooda fiicnaa oo masaajidada shiiqa ku xirnaa aad iyo aad ahaa qiirana lahaa aad iyo aad ayaa si sudfaa
Oo waxaa aan- la sameeyey aan watashi waxaa- lahayn si aan tashi ahayn aad iyo aad mar hore waxay sameeyeen waxaa la turjumay khudbadii madaxweynaha uu ka jeediyey istaadii Koonis.
muqdisho Koon- istaadii koonis Mm, aad iyo aad sideedaa loo soo qaatay waa la qoray waa la qoray Mhm.
ingiriish carabaa laga dhigay Aad iyo soomaali laga dhigay aad iyo aad masaajida laga akhriyey yaa akhrina marka khudbadda culammada akhrinayso ha Dadka- waxaasaa soo baxay waxaas dowladdii diidiya, meeshaan mare dowladdii meeshaasay maraysaa maxaa aad.
noo harsan ha meesha laga yeray waa gartay waxay ku talagaleen marka nimankan naftooda ay ku- ku- eh, u bixiyaan Aad ay iyo ku aad.
talagaleen aad iyo aad marka ma ahayn wax oo si guud ay wateen ma ahayn intaan yarta ah oo ka qiirootay in la yidhaha qur-aanka ilaahay thuluth meesha u iyo dambaysa rubuc, maraynaaye intaasi culimmada ka qiirootay marka aad iyo aad Eh, bal dictore adiga maalinkaas eh, masjidka aad ku dukatay bal ka waran jimcadaas runtii aniga maalintaas waxaan ku dukaday masaajid la yidhaahdo masaajidka cali xaaji yuusuf aad iyo aad oo wardhiigle ku yaal ninka yaqaana baa yaqaano fiftiin may marka laga soo dego oo qoos loo soo dego masaajid weyn oo di- dibri saaran oo ninka la dhihi jiray cali xaaji yuusuf nin la yidhaahdo oo macalimiinta hore ka mid ahaa aad iyo aad dhinacna qabri ka ahaa oo aabihiis ku dugnaa dhinacna masaajid ka ahaa aad iyo aad kaasaan ku dukada aniga laakiin masaajid suufiyadu ahaa wax ka dhaqaaqay ma lahayn ma iyo lahayn.
midna ma jirin aad iyo aad masaajidka xooga looga dhaqaaqay ee aada looga dhaqaaqay Aha.
masaajidka sheekh cabdiqaadir Aad iyo iyo aad.
masaajidka sheekh cali suufi ee, Aad laga istaago.
kaas ballaara ku yeelay Aad iyo aad.
labadaasaa ugu xoogayna meesha laga soo baxay aad baad u mahadsan tahay dictore mar kale Eh, bal ka waran eh, maadaama xilligaas aad muqdisho ku sugnayd culimada la dilay dictore bal ma taqiini adugu si guud ahaan
bismillahi raxmaan raxiim aniga shakhsiyan hal qofka ma aqoonin culummadaas aad iyo aad taariikhdu waa ammaano weeye aad iyo aad
anigu xilligaas wiil yar waxaan ahaa shan iyo toban sanaan jiray dugsiga dhexaan dhiganayay fasalka toddobaadan dhiganayay aad iyo aad Ee, xamarna waxaan ku imaan jiray safarada iyo fasaxaan ku imaan jiray Mhm.
Ee, hal shakhsi oo aan ka aqeen haba yaraatee ma jirin laakiin waxay ahaayeen ee, rag geesiyiin ah u banbaxay in diinta alle ay difaacaan aad iyo aad
oo ay doortaan inay ilaahay la kulmaan aad iyo aad
runtii waxay ahaayeen dhimbishii ugu horreysay ee islaamka baraarugiisa cusub ka ifisay muqdisho iyo soomaaliya aad iyo aad waxay ahaayeen runtii dhimbishii ugu horreysay Mhm.
ee bilowday burburkii dowladdii shuuciyada ee soomaaliya aad iyo aad waxay ahaayeen geesiyiin geesinimadu ay gaartay Mhm.
jooy- ax- waxyaabaha qariibka waxaa la mid ah aad iyo aad nidaamka dowladda wuxuu ahaa qofka marka la dilayo Mhm.
oo caawa la tooganayo Mhm.
oo beri lasoo qaadayo Ha.
caawa daroogaa lagu durayaa waa la daroogeynaa dhakatiira loo dirayaa limaada si uusan xanuunka u dermin beri uusan markii la doogana uusan u qayqaylinin Mhm.
uusan u rafanin Mhm.
soo daroogeysana la keenaa tiirka waa mirla oo miira la toogi jirin aad iyo aad waxyaabaha cajiibka waxaa ah Mhm.
oo geesnimo kutusinaysa nimankaas Mhm.
iyo ilaahay si ugu xirnaayeen aad iyo aad nimankii waxay diideen cirbadii daroogeed in ugu dur waa diideen aslamba maxay tahay cirbadan Mhm.
war xanuunkaa laydinka baabi'inayaa daroogo waay ma dareemaysiin ma jirta dhen jooyo ma u dhadhamayma waxaan xanuunkaay maba dareeninba Mhm.
jooyo waxyaabaha qariibka waxay ahayd raggaas intooda badan Mhm.
waxay ahayn dad ilaahay ku ilhaamiyey oo ilaahay inay la kulmayaan qaarkood way ku riyoodeen qaarkood way sii dardaarmeen qaarkood way isdiyaariyeen habeenkii oo dhanba nin walbaa dardaarankiisa iyo qur-aan akhris iyo wuxuu ku jiray subaxa loo diray ninkii ahaa dhakhtarka ahaa anastasiyada ama suuxdinta ama daroogada ku diri lahaa waa diideen ma jirtay dhehen gidigood waa diideen waa la qaaday tiirkaa la geeyey si caada lagu xiray halkaa lagu dilay marka waxay ahaayeen dad runtii taariikhdan alxamdulilah maanta baar dahaba ka dalay ku dhiiraday dowlad maanta jabbaabiro ah oo wax alla waxay doonto waddanka ka samaynaysay oo militari iyo ciidan iyo sirdoon wax iska leh inay tiraada maya kitaabka ilaahay lama bedelayo kitaabka ilaahayaan rabnaa kitaabka ilaahay ninkii diida waa diidna dad dhihi karo waxay ahayn dad aada u qariib ahay maanta insha allahu tacaala
bal dictore bal ka waran subaxii raggaas shuhadada ah ee toogashada lagu fulinayey bal siduu ahaa jawiga ee goobta
bismillahi raxmaan raxiim aniga subaxaas xamaraan joogay xaafadda wardhiigilayaan joogay aad iyo aad
markii hore waxay damceen inay si qarsoodiya oo laba iyo toban saac subaxiiba in loo dilo boobsiyaana rabeen aad iyo aad
isla markii haddana waxay sameeyeen caado waxay lahaa jireen sideedaba markay wax dilayaan wargelin
wargelin iclaami ah oo lagu yaqaano maanta inuu dil jiro ay samayn jireen haa aad iyo aad baabuuro makroofan wata ayaa soo baxaa hees caanul yaadaa samadiidow dabin baa kuu dhigan lagugu dili doone baa la qaadayaa mar alla markaa heeskaa la sheego xaafadaha lagu wareejinayaa otomaatigle maalinkaas marka waxaa jiro dil baa jiro dadku waa iska baxayaan waa aadayaan tiirkaa la tegayaa boliiskol boliisu buurkaa la tegayaa waa la fiirsanayaa dad badan baa marka markay raadihii ka maqleen samadiidow dabin baa kuu dhigan lagugu dili doone dad badan baa iska yaacay haa lama ogeyn marka mana la filaynin in deg degaa loo dilayo macnaha waxaa la filayey inay wakti qaadato ilaa wax dhan usbuuca lagu dhameeyba ayaga dhanba waxaa la filayay inay wakti qaadato oo muddo ay qaadato oo doodooda dheeraato markii waxaa loo yeeray ninkii la yira maxamed ninkii la dhihi jiray ciidanka haystay maxkamadda haystay aa loo yeeray maxkamad baada qaarna waxaa la sameeyey militaria markiiba toogashar u dhawaaqay subixna hala dilaa yidhi waa lagu fulibo marka marka hore waxay damacsanaayeen markay dilaanka bacdi subax inay sheegaan rabeen laakiin markii heeskii ay qaadeen oo ilan amar baa la siinaa kuwa iclaanka waxaa leehaye dilaa jiro wargelinaa la bixinaya baabuurta markay dhaqaaqeen dadkii oo dhanba waxay aadeen meeshii aadeen markaiskool bulisa tegeen nasiib darada marka jirtaa waxay ahayd oo aada loogana waxay ahayd dadkaas oo culummo ah wadaaddo ah oo la dilayo dadkii waxay u dumaasho tagay inay fiirsadaan ayagoo hal qofna uusan ka hadli karin la fiirsanayo caadi layahay la qoslayo ayaa loo tagay meeshii oo hal qofna uusan ka qiiroonayn maalintaas ilaaha amarkiis magaalada bannaankeedaan joogay meeshaan la yidhaahdo daanila korkeeda warshadii caanaha meel la dhihi jiray agteeda maaragta aan joogay isla markii dilka xabadii koowaad ee dhacdaybana waa tii maarata u bilowday aad baad u mahadsan tahay dictore waxaan la soconaa in muqdisho oo ah magaal madaxdii dalka iyo caasimadii waddanka iyo magaaladii ugu weyneyd ee soomaaliya ay joogeen culimo aad u badan oo dadkaas ee la dilayna da ahaan iyo cilmi ahaanna haddii la dhahana ka waaweynaa bal waxaad ka warantaa culimadii kale ee waddanka joogtay sababta loo qaban waayey maxay ahayd oo wiilashaasi yaryaraa ee loo beegsaday
bismillaahi raxmaan raxiim aniga aragtidayda waxay ahayd culummadaas waa la khudlaamay garabkooda laga baxay wixii culummada soomaali sheeganayey iyo wixii aqoon-yahan soomaali sheeganayay iyo wixii waxgaara soomaali sheeganayay ayaa khudlaamiyey runtii waxay ahayd in haddii xitaa in yar oo culummadaas markaas joogto culummo weyn ajillaa joogta markaas oo sheekh cali suufiyaa joogay sheekh ibraahim suuleyaa joogay sheekh maxamed guuleedaa joogay waxaa joogay sheekh aadan cabdulaahiyaa joogay culamo waaweyn waxaa joogta soomaalidu ay aada u taqaan sheekh xuseen caddaa joogay haddii culammada soomaalida culamo u taqaano oo waliba qaarkood ee maxamed sabaar ee xiriir ay lahaayeen oo aada loosku yaqaano hadday dhihi lahaan raggan ha dilin waa saxan yihiin waa maya xataa saxshan maaha annagaa kaa haysana hadili maxaa u dilaysaa waa kuula dhigay hadday dhihla xitaa Aad iyo aad.
laakiin waa luqaad laamiyey garabkooda laga baxay waana musiibada maanta ilaa hadda naga harila oo la goosanayo dadkaas marka waxaa ku dhacda ani ani aragtidayda dad luqudlaami ay ahaayeen dad maaragtay ee, maalinkii la dilay habeenkeedii habeenkeedii sidaad bare dhammaan culummadii soomaali ee joogtay xamar uu isku keenay tiyaatarku isku keenay isla maalintii la dil isla habeenkeeda maalinkii la dilay habeenkeedii aad iyo aad tiyaatarka weynkaa la isku keenay Mhm.
dowladdii oo keenay wasiiradii oo keenay martiqaad kaleetoo keenay Mhm.
wuxuu yidhi aaw culummadeena istaaga culummadeena sheekh hebel istaag sheekh hebel istaag sheekh hebel istaag sheekh hebel istaag sheekh hebel istaag war waa kuwaasuu yidhi culummadeenu yidhi wuxuu yidhi anaa culumma dilnuu yidhi kuwa ciyaal suuqiinoo daroogiisayaalaho gaalo u shaqaynaya camiiliinaan dilnuu yidhi culummada soomaalida waa kaasuu yidhi haddaan qaldanahay qabta haddaa qaldan ay qabta aad iyo aad waa loo sacbiyey shubaa laga dhex ish baa laga dhahay marka runtii waxay dilkaas wuxuu ahaa ee, khudlaan ku dhacay culummadii soomaalida ku dhacay aad iyo aad Eh, doctore waxaan la soconaa in eh, tobanka culimada ah ee la dilay ay la socdeen culimo kale oo isla xilligaas jimcadaas ee la raafay bal maxaad is leedahay in qaarna toogasho lagu fuliyo qaarna ee xabsiyo ee sanadooyin ah lagu xukumo
bismillaahi raxmaan runtii dad badanaa la qabtay oo aan isleeyahay taqriiban eh, sheekh jaamac cabdisalaan waa ka mid ah raggii la qabtay xafidahullah waracaah oo aadan taariikhda ula socday dad badan ilaa lix boqol ka badanaa la qabtay aad iyo aad laakiin fokiska iyo ujeeddada waxay dad gaara oo la raadsanayay aad iyo aad dadkii istaagay ee kacdoonka sameeyey Mhm, ee warqadaha akhriyey ee dhiiraday mhm.
ee yidhi waa gaalnimo si gaara loo ilaalsanayay Aad iyo oo loola socday aad iyo aad dad badanaa lasoo qabtay Mhm, oo markii dambe qaarkood ay xabsiyada layska sii daayey ee, runtii dadkaas lasoo qabtayna si gaara waxaa loo raadsanaya dadkii ka dambeeyey asalka ee khudbadaha ku jeedi.
dhiiraday ee, banaanbaxa abaabulay ee ku dhiiraday ee soo baxay ee la fiirsanayay oo fokiska la saarayay aad iyo aad Ee, Sheikh jaamac xaafidullah waracaahu oo raggaas ka mid ah la xiray dadkii la xiro ku jiray Ah, oo dee.
xabsiga asaa ugu dambeeyey wax dadkaa la kulmo oo la arko Mhm, asi xabsigaa la geeyey weliba xabsi aad u xun oo dhib badan wuxuu ahaa badda agteeda ku yaalo oo jirkaada dhan uu baaba'ayo aad iyo oo muddo ku soo jiray marka waxay ahayd culummadaas si gaara ayaa loo raadsanayey oo waxaana la socday oo si gaara dadka mukhaabaraad ay lahaayeen aad u adagay lahaayeen Mhm.
oo dowladda ay oo iska lahayd masaajida soo geli jiray oo masaajida soo geli jiray oo cashir ka dhegeysan jiray aad iyo oo aad khudbooyinka dhegeysan jiray aad iyo aad oo la socda dhaqdhaqaaqa Mhm.
marka ma ahayn dad iska cashwaaya ma ahayn dad si gaar loo raadsanaya ilaahay qadarkiisa subxaana watacaalana waa socday oo dadkan ilaaha dooranaya subxaana watacaala Waa taqdiimkum marka shuhadaa.
waa taqdiimkum shuhadaa Ee, shuhadnimadu ma aha wax la iska keensada ma wax ilaahay doorto waay Aad iyo aad.
anaa nuguma xirno aad iyo aad waxaa laga yaabaa dad badan oo ku aragti ah oo ku fikrad ah la jeclaa Inay sidoo joogaan.
kale ahaa in laga soo tagay oo Aad.
xabsi iska gelaan dhici karto
doctore waxaan la soconaa in eh, maalinkii la dilay eh, culimada isla maalinkaas sida warkaadana ku jirtay ay bilaabatay eh, inhiyaarka dowladnimadii soomaalida burburkana uu meesha eh, ka bilowday bal maalinkaa wixii xigay bal ka waran diyaaradihii iyo wixii kasii dambeeyey iyo xaaladda wadanka bismillaahi raxmaan raxiim Eh, runtii dilka culummada isla maalinkii la dilay xabaddii ugu horreysay dalqadii ugu horreysay markii jirkooda ku dhacday aad iyo aad
oo inta kale qaarkood xitaa aysan dhimanin Mhm.
ayaa mucjiso xamar ka dhacday aad iyo aad
dowladdu waxay samaysay kibir iyo isla weyni iyo awood sheegasho Mhm.
maadaama ay dad laayinayso waxay samaysay dabaaldeg laba diyaaradoo miig ah Aa la kiciyey.
oo xoog u socdo oo dadka cabsi gelinaya aad iyo aad ayaa la kiciyey aad iyo aad xabaddii markii lagu bilaabay ee, isla markiiba Mhm.
labadii diyaarada miiga ee dabaaldega samaynaysa Jiray. Ah, ayaa isku dhacday hawada xabaddiina way ku socotay wadaadadii aad iyo aad hal marba waxaa dhacay qarax aan caadi ahayna dhacay jugaa la maqlay jug xoog laa dhacay aad mid aniga meeshaan joogo agtooda meesha la dhihi jiray ee ee, ee dowladda ciidanka ay iska lahaayeen taliska ciidanka iska lahaayeen militariga ay iska lahaayeen Mhm.
ayay ku soo dhacday oo daynila banaankiisa koraatay ku soo dhacday aad iyo aad midii labaadna si toos waxay ku soo dhacday waa beri guryo badan bay gubtay dab badan baa ka kacay koronto badan baa gubatay dad badana kusii dhintay aad iyo aad isla markiiba intaan laga soo noqon- shacabkii iyo dowladdii way dadkii- saamaysay isla labadaba markii way saamaysaba Labada iyadoo dhinac.
aan laga soo teginba dowladdii iyo shacab- xabadii oo socotay intaan meydkoodii la qaadanba shuhadadii aad iyo aad baa waxaa yimidba kaariso oo isla markiiba dhacday teg teg markaasi dadka ogaadeen dadkan in dad ooliye ilaah ay ay yihiin ahaayeen oo ilaahay jecel yahay aad iyo aad ayuu ahaa markaasa waxaan ugu bilaawday burburkii ugu horreeya ka bilaawday halkaas Ee, burburka maalinkaasoo bilaawdaba si loo bilaababa waxaa ku soo xigay aan filaya isla markiiba maxamed siyaad barre iyo ninkii maalinkuu khudbada jeedinaya garabkiisa taagnaa xasan abshir faarax ninka la dhihi jiray ee gudoomiyaha gobolka banaadir ahaa ee la taagnaa madaxweynaha waxaa la taagnaa marian xaaji iyo xasan abshir labadana ka taagnaa aad iyo aad ninkaana gudoomiyaha gobolku ahaa Gabadhii duqa- haweenka- duqa magaaladu ahaa iyo gabadhii tanna gabadha haweenka haysatay aad iyo aad ninkaas xasan abshe la yidhaahda iyo siyaad barre oo baawur iso wata ee haddana shir galay muddo yar kadib ay galeen aad iyo aad koomay galeen waa la qaaday bilo ka badanaa sacuudi lagu soo daaweynay oo koomo ku jireen siyaad barre oo siyaad barre iyo kadib waxaa ku sii xigaba ee burburkaa bilowdaba jabaadiyaa bilowdaba hargeysa waa tii la duqeeyaba diyaaradihii loogu talagalay in maarata cadowga lagu duqeeyo waa tii Hargeysa hargeysa lagu lagu weeraro.
duqeeyaba burburkaa bilowda hargeysa waa laga kala qaxayba Aad iyo- jabaadiyaa bilowdaba aad iyo- way soo socotay biiliqadii hargeysa ka dhacday biiliqadii xamar ku soo dartay xamar iyo hiiraan iyo Gobolladii gobollada isla dhexe horay.
oo haddana sii horay aad iyo aad ilaa dakam daakum layska dhigo oo waxaan weligeed la arkin Ee, waddanka oo la maqlin aad iyo oo la yidhaahdo warduqa doona duca ugu dara waana dilateena abshirbacada uu ka yidhi joya waxaa dhacay dagaalo disaaster ah waxaan la sifayn karin ninbaa iga sheekeen aniga ilaahay subxaana watacaala dagaalada ka hor aan ka baxan sacuudiga aan degay aad iyo ee aad sagaashankaan ka baxay aad iyo nin iiga sheekeyna walaalaha ragga wadaadka wuxuu yidhi weligey ma arkinuu yidhi dad soomaalida oo saas u dhintay dagaalka waxa ugu darnaayo la dhihi jiray dagaalkii afarta bilood xamar ka dhacay haa oo aad la isku dhammeeyey oo dadkii ku baaba'ay oo wax alla wixii soomaali sheegeen intay madaafiic isku rabteen aad iyo aad oo loo dhankay istaageen Aad iyo aad.
baadakum daag waxaa arkaa uu yidhi indhahayga saaray yidhi dad meyda oo soomaali ah oo dharkoodii qabo oo eeye iyo mukulaali iyo Soconayaan.
hilibkoodii cunayaan Xasbi.
aan ku yidhi meel laga baxa ma laha guryaa lagu jiraa madaafiicdaa socoto marka disaaskalasaa dhacay Ee, kadibna abaarihii iyo colkii aa faafay abaarayaa bilaabay waa la kala qaxay iska sii wad ilaa markii dambe ay bilaawdeen hogaamiye kooxeedyada Kooxeedyadii.
bilaawday Ee, sidoo kaleeto ee, waxaa muhiima in la ogaado dilkaas waxaa ka dhashay maanta wilaayaadka aan dhex taagannahay aad iyo aad maanta wilaayaadka aan dhex taagannahay ilaahay fadii ka sokow aad iyo aad shucladii maalintaas shidantay waxay sabab u tahay maanta inaan Maamulada walaayaad Islaamka.
fikirkii la Islaamka.
qaatay in la dagaalamo oo la jihaado Aad iyo oo dowlad kasta layska celi kara maalinkaas fikirkii la qaatay waa kuwa maanta walaayaadkii ku dhisan tahay aad iyo aad waxaa xusid mudan oo ilaahay fadhiga subxaana wa tacaala taarikhdan aysan inkiri karin ya sheekh jaamac cabdisalaan xafidahullah wa ricaahu oo ka mid ah culummadii maalintaa la xiray aad iyo aad ya culummadii maalintaa la xiray maanta wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha Jihaad.
jihaadka habeen imaanin garab taagan Aad iyo aad.
marka waxaa ka dhashay ee, dilka culummada inta maanta walaayaadka waxaa lagu dhiiraday in nafta la bixin karo aad iyo aad dhalinyaradii maalinkaa jihaadka qaaday ilaa yoomina haada marka waxaa la dhihi karaa waxyaabihii ka dhasho ugu fiicnaa waxay ahaayeen in walaayaadka maanta ay yimaadaan waxay ku dhalatay nafhurkii dadkii shuhadii ku dhalatay aad iyo aad dadkii maskaxdaas qaaday ee fikirkaas qaaday ee dagaalka sii waday ee bari ka soo dagaalamay ee geda ka soo dagaalamay ee bandiiradii ka soo dagaalamay ee ka soo dagaalamay buulo xaaw iyo geda ka soo dagaalamay waa dadka maanta aasaaska u sameeyey Budhig oo in jihaad.
maanta u amaaratay in maarata wilaayaad islaami ah oo shareecada shalay la dhahayay thuluth iyo qumus iyo rubuc war waxaas ma jira la dhahayay ee dowladda ugu awood badan ee sheeganaysay in maanta shareeca islaam lagu dhaqmayo oo ayada maanta ay tahdiid ku hayso wax Dacwad.
alla waxa bari afrika joogay Aad iyo aad.
waxay ka dhasheen dhiigga shuhaday ka dhasheen insha allahu tacaala bal intaanan soo gabagabayn digtore ka waran bal wacyiga maanta dadka soomaaliyeed iyo diinta heerkay marayso marka loo barbardhigo maalinkaas wallaahi maanta wacyi aada u fiicanaa jiro wax badan baa la soo gooyey shoog badan baa la soo gooyey wax badanoo tajrabo lagu soo arkaa jiray Ee, waxaa la soo ogaaday ee, khaladaad badanoo la sameeyey khudlaan badana la soo maray marka waxay keentay taas in maanta wacyiga ummadda oo dhan ay meel ka tahay oo maanta aan lagu dhicin in diinta ilaahay maanta wax laga sheega maanta laguma dhaco dadki waxbay barteen waxay barteen aad iyo nin maanta dhihi kara diinta ilaahay hadda waa la soomaalida markuu ina cabdishukri markuu dhahay maarata ee axaadiisa oo faarsaa la sheegay addu- meel uu ku hartoo waayey aad iyo aad meel uu ku rastoo waayey aad iyo aad awalna waxaa la marayay oo aniga aan goobjoog ahaa joy dadka damiir ma lahayn Aad.
danqasho ma lahayn aad iyo aad maantana waxay gaartay diinta ilaahay qof wax ka sheegi karo Aan jirin.
in la waayo maanta aa Aan la laga dilay.
gaartay aa laga gaartay marka wacyigu aad buu u fiican yahay marka mustawaa dadka waxaan leedahay maanta maad aad buu fiican maasha Allah, Aad iyo alxamdulillah aad buu fiican waxaa ka sii muhiimsanba joya caqiidada la qaatay ee dadka inay caqiida saxa helaan aad iyo oo aad tawxiid saxa ay helaan maasha Allah.
oo qubuur ay baaba'do oo shirkaad ay baaba'do oo qubuurkii ahaa la caabudi jiray Suufin.
ee biyooley iyo balaayi iyo jinni la Jadwalkarin aadi iyo- jiray ay baaba'aan aad iyo aad oo maanta ay timaado liyahlika man halaka can bayinatin ay timaado oo la ogaado diinta saxda waa taasaa caqiidada saxda waa taasaa ninkii u bareerayow u soo bareer ragaa xawdka u garaacayna anagaa u baraarayno aad iyo aad anagaa difaacayno anagaa rabno anagaa ku dhimanayno maasha allah ragna waxay dhahaan, anaga diintaas ma qaadan karno Mm.
waxaan iska haysanayna adduunyadeena iyo waxeena salaasalaada oo iska dukanaynaa aad iyo aad marka wacyiga maanta wuxuu gaaray in ayaga murtadiinta ah oo gaalada ah oo diin la-aanta lah ay kuu qirayaan adiga ina maanta saxsan tahay Aad iyo aad.
maanta waxaa lagu faanayaa Mm.
maanta waxaa lagu faanayaa jee maanta ayaga waxay ku faanayaan shuhadadii maalintaas la laynayay ee aan laga hadlaynin maanta murtad kastaa iyo qof kasta waa ku faanaya maanta culammadii la laayay culammadii saasay ahayd buugaagan ka qoraynaa Aad.
taariikhdoodan qoraynaa Aad.
intaasoo waxaa laga sameynayaa marka taariikh dheereed maarat runtii aad baad u mahadsan tahay Eh, digtore ugu dambeyntii bodcastigan eh, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo dardaaran ah oo aad u jeedinaysaa ummadda ku dhegaysanaysaa
bismi illaahi raxmaan raxiim horta waxaan leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala culummada allah u naxariisto aamiin janaatilfirdows allah ka waraabiyo aamiin nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii iyo shuhadadii ka dambeysay allah ku xiriiriyo aamiin annagana ilaahi subxaana wa tacaala gadaashooda nama fidneeyo aamiin ee ilaahay hanaga dhigo annaga iyo owlaadeenna iyo wixii naga farcmana kuwii maaragtay masiirka jihaadka sii wada aamiin oo naftooda iyo maalkooda iyo dhiigooda ku bixiya ilaah hanaga dhigo subxaana wa tacaala aamiin Ee, runtii waxaan dhihi karaa raggaas waxay ka tagareen taariikh dahab ay ka tageen waa taariikh u baahan ee, in wax badan laga qoro oo aan la iloobin oo abwaanada mujaahidiinta ah ee maanta dareemi kara ee gabayo fara badan iyo tixyaal fara badan iyo musalsalaad badan ay ka soo saaraan waxaan ugu waajiba maanta anaga si gaar haddaanay xaragta shabaab mujaahidiin in maanta meeshii skool buluusi culummada lagu dilay inaan xurayno ilaahay aan ka barinaa sida uu fudud inuu noo suuro geliyo subxaana wa tacaala insha allah oo indhaheen ay ku qabowsato meeshii dhiigooda lagu daadiyey in maarata dhiigga murtadiinta iyo gaalada aan ku daadino inuu ilaahay subxaana wa tacaala noo soo sameeyo subxaan noo suurageli maaragtay Insha Allah.
ee taariikhdaasna aan la hilmaamin insha allah waxaan kusoo gabagabeynayaa maaragtay ee, in marna maaragtay aan isbarno runta iyo sabarka iyo diinta inay u baahan tahay tadxiya inay u baahan tahay nafurnimo nafurnimo aad iyo aad ee, waxay u baahan tahay sabar faad badan aad iyo aad ee, marna waxa ugu daran weliga intaa nooshahay waxa ugu daran waxa waa xagga niyada waaye marna niyada inaysan kaa xumaanin insha allah niyada haddii kaa xumaad xuma qaban kartid aad iyo aad tayiba inaan xaqiijisno in culummadaas waxay u dhimanayeen in aan u dhimanayno dariiq u socdeen aan ku soconno nin walbo anaga naga mid oo maanta mujaahidiin ahna in owlaadiisa uu ku barbaariyo uu ku tababaro oo masiirkaas baro oo aysan dhicin in anagoo mujaahidiinah in owlaadeenna meelo kale ku barbaaraan waa masale aad u khatarteed u badan waay dhulka gaala inay ku barbaaraan ama meelaha ridada inay ku barbaaraan in layska ilaaliyo aad iyo aad ayaa maar ku dardaarmayaa waxaan kaloo soo jeedinaa maaragtay in culummadu eh, waa indhaha la fiirsana weeye amal kale oo maanta ummaddan u jira ma laha aad iyo aad culummada mujaahidiinta iyo ragga mujaahidiinta adduunkao dhan maanta amalka keliyo la qabo ilaahay subxana wa tacaala ka sokow ah, rajada ay qabaan waxa waaye waa culimada ummaddan in la badbaadiyo oo masaakiintaas maanta qudus lagu dhammayna la xureeyo oo gaala meel la yska saaro oo geesinimadii iyo sharaftii iyo jihaadkii iyo nidaalkii la soo celiyo wallaahi amar kale maanta ma jiro marka waa inuu hamigeena sarreeyaa Aad iyo aad.
hamin fiican wayna samaynaa Aad.
ilaahina waxaan ka baynaa subxaana wa tacaala inuu dhammaanteen quluubteena isku xiro ilaahay subxana wa tacaala nas jeclaysiiyo ilaahay subxana wa tacaala dartiisa kuwii isku doortay isku jeclaa naga dhigo asigana carshigiisa hoostiisa nagu soo bixiyo annagoo asiga dartiis isku baranay asiga dartiisa ku kala tagnay waa waa shayga uu qaadisa maanta qof ka heli karo qof maanta anaga waxaan haysano maanta waxa weeye waxyaaba ilaahay aan rajo fiican kaga qabno Aad iyo ilaahay ma- nabiga muxuu alay sl rajulaani taxaabaa filaahi ijtamaca watafaaraqa laba qofood oo ilaahay dartii isku baratay maanta waxaa la yahaa nin waqooyi ka yimid iyo nin bari ka yimid iyo nin kismaayo ka yimid iyo nin baydhabo ka yimid nin xudur ka yimid inaan maanta halkaan isku barano oon ku kulanno Aad iyo aad.
inaan ku kala tagno qaarkeed ay shahiidaan qaarkeed gaal kasoo shahiidaan waxa aan haysano waa inaan horta dalaabno wax ka qiimo badan ma Inaysan laha jirin.
inaan ku fikirno wax aan haysano wax ka qiimo badan wallahi ma jiraan Aad iyo aad.
ilaah waxaan ka baryayaa inuu qaato noo toosiyo Amiin.
ilaah waxaan ka baryayaa inuu cadowgeena baabi'iyo Amiin.
ilaah waxaan ka baryayaa inuu fikirkeena iyo aragtideena iyo hamigeena Inuu mideeyo.
inuu kor u qaado inuu gaalada ilaah naga joogo subxana wa tacaala runta iyo sidqiga iyo cadaaladda waa waxyaaba lagu hormaro way aan isbarno Aad iyo aad.
aan isbarno Aad iyo aad.
hada wabilahi towfiiq wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
jazaaka allaahu khayr kaasi waxa uu ahaa doctor xanafi cabdi sheekh oo maanta bodkastigan marti inoogu ahaa aad buu u mahadsan yahay doctoorka intaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennan toddobaadkan kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة, على القمة